xaalufinta geedo waliba gacanya kujeysadaa ay tahe kuleelka adduunyada taasna waliba yeedase hoog leh ambaabi iyaase duurka khasaaraga ku dhaladaasa xaalufinta geedo waliba yeetatoyo eed anwiinta markay lanfiiriya deegaanka soomaaliya waliba ku dareeray ololada dagaalanka xaalufinta geedo dadka qaar yaan isticmaaleen inyo geedayo kadhakadan dhuxul sabeesiyon kweelan laakiinse jarowku geedatee waliba deegaanka kadhakaase nabadguur guddigii ilaalinta deegaanka gobolka highland oo shariyo kawelada magaalada dhahar waliba yoku ku hadaleedna gooyowka geedo
intaa cidda ku samaysa dagaamayn dhuxul laga shido caws la gooyo ugaar lagu laayo kaan kaaman maxaan ku idhaahdaa gurya degelada xooluhu waa kala leeyihiine degelada ariga lagu xarayo ciddii intaa ku samaysa baabbi'inteeda oo xumaynta ku samaysaa fasalkii odayaashii hore salaadiintii kaga warramaysay in lagu dilo in lagu ciqaabo intaasaa ka qoran ama waddanka sidaa looga shaqaynaa taas ma dhacdeen ilahay baan uga xamdanaqaynaa dadkuna dadkaa sharaf kale weeye gobollada kale waxaa anaga nalama wadaagaan iyagaa og goortay wax joojinaya haddeer waxaa la leeyahay darar weyne iyo galbeed baa dhuxul ka timaadaayo oo maxaa kuwaas maana xoolo lahayn xoolahooda maana ka dhaxayn maana annaga nagu dayarayn annagu ama xoolaha hareemayo annaga hawshayada ma aha dadkaas sidaa u dhulka u gubayaana inay noo soo hayaamaan xaq ma aha ilahayna waa arkaa moogtay annaga waxaa naga mamnuuca hadday qorfoo madhana waa gubid hadday dhaha timaado waa gubid intaa gobolka hayland xukumo ilaa tiirka ceelaayood ilaa guriga ilaayi la yidhahdo waa gubid bahashaas maanta haddii laga bilaabo waa maqlaysaanoo bisha tan waxaan wadaa in saddex iyo toban caawa tahay toddobaad maanta laga gaaro wixii lagu arko dhuxusha awashida gaariguna waa waras dhuxushuna waa gud muslimku ha maqlo taasu intaa weeye qolada tan waxaan ku celinayaa taliskan sharaf kale oo ceelaayo iyo ka kacay halkaa guriga qawm la yidhaahdo oo faysal caliyaan wato waa mahadsantihiin boqolkiiba boqol baan islaabaynaa dhiifintaas waa la rabaa annana waynii maraynaa qoladii deegaanka sidaasaynoo badana meel kasta oo khabaar la siiyo oo ama khabaar kaa heshaana baashaasay u taagan tahay sidaasay inoo ahaanaysaa dhuxul aan laga shidin soona hayland baa soo marta iyana waa gubis aragti baa lagu gubayaa warse sidaa maha ballanta gobolka hayland habarta reer hayland oo aragtaa dabbay la taagan tahay gaarigay ku dhex ridaysaa nin walbow lafaaga badbaadso ahaa abaaraa dhacay abaarihii dhacay xitaabtaa dhowr iyo tobankaa sana agugaa maanta abaan arkay xoogaa dhul in yar soo noolaaday waa arkayseen miidiyaha maantadaa aa aragteen oo lasoo noolaaday muddadaa labada bilooda dad baa dhuxul iyo caws jaraayay degaankaa ku nool haylan iyo sanaag waa isku mid qoflamoodka meel la yidhaahdo oo dhaharu jirta lixdan kilomitir baa cawskaa laga jaray intii annagoo la siiyaa bamba haddana maanta waxaa la yidhi baraagaha golbaa waxa soo marta dhuxul waxaan raalli ka nahay maaha miidiyaha suldaamada iyo cuqaashu ka hadlayaana waa wacyigelin inaan berri ka maalin aan annagu wixii aannu geysanno aanaan dhibteeda aanna qabin miidiyaha wacyigelin baa loo qabta intaa gebi ahaan ha loo qaado wixii aragto muslim iyo islaam wixii arkaan ha arkeen waxaa ii soo haray meesha la yidhaahdo macag iyo qorshaha laga sheegayo odayba hadaaye wuxuu yidhi wiilalbaa waxay gurtaaniin tiin bay gurtaan wiilkaa tiinka gurta iyo kan la leeyahay milxuu ka soo socdaa adeer cudur ugbaadii ma jiro wuxuu waa laystaraa oo waa laysfaafiyaa oo waxbaa durka mid dagaana waan qodayn mid kaleaan qodayn shan qarni dad baa ku noolaa mana qodan jirin loomana iman jirin cuqaashaasaannu ku raacsannahay nidaamka ay ka soo saareen waa u hambalyaynaynaa raggii shalay halkaas aan ka garanayo taliyihii saldhigga meesha la yidhahdo ceelaayo faysal calaayaan iyo raggaa wato oo cuqaasha iyo nooc kaleba leh waa soo dhowaynaynaa waa u tegaynaa degaanka gobolka hayland naf waxa u ah xeebtaa gabantaa oo ceelaya adduunyada intee kalead yaluka guuraha isticmaalka dhuxla se deegaanka hosaneenagana ko ugnugul isbeddelka cimilada